إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ciid mubaarag dhegaystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimiinta ugu bishaareeyey inuu dhow yahay wakhtigii la jebin lahaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa la jira ciidamada shisheeye ee admis ayaa askarta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka beriire ee gobolka shabeellada hoose waxaa cabsi laga qabaa inuu dagaal ka dhaco meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ciidamo badan oo iska soo horjeeda ay halkaas soo buux dhaafiyeen mu'asasada alkataa'ib ayaa lagu wadaa inay goordhow baahiso muuqaalka hadiyadda ciidul adxa degmada sablaale ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa maalintii shalay si wanaagsan looga ciiday dabaaldegyo ku saabsan munaasabadda ciidul adxa ayaa shalay lagu qabtay degmada saakow ee walaayada islaamiga ah jubbada dhexe idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa xala baahisay qaybta koowaad tartanka odayaasha
دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bulshada muslimiinta ah ugu bishaareeyey inuu dhow yahay wakhtigii la jebin lahaa shisheeyaha dalka kusoo duulay iyo kuwa la jira warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheykh axmed cumar abu cubayda ayaa habeenkii koowaad ee ciidda weyn ee al-adxaa jeediyey kelimad xeel dheer oo dhinacyo kala duwan taabanaysay islamarkaana dhambaal dhaxalgal ahayd iyadoona kelimadda laga dhegaystay guud ahaan gobolka geeska afrika iyo gaar ahaan geyga soomaalida sheekh abuu cubaydah oo kelimadda uu jeedinayay soconaysay qadar afartan iyo shan daqiiqo ah ayaa ka dhignayd hadiyadda munaasabadda ciidul adxa kelimadda amiirka ayaana dhinacyo kala duwan diiradda saaraysay islamarkaana bidhaaminaysay boosas kala duwan oo ka mid ah dhacdooyinka ka dhacaya geeska afrika iyo guud ahaan caalamka faqaraadka fiirada gaarka ah mudan ee qaybta ka ahaa kelimadda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa faqro uu ku faaqidayey guusha laga filayo dalka muslimka ah ee soomaaliya iyo foolkaanooyinka halaagga ah ee dhabarka loo saaray shisheeyaha duulaanka dhoofka ah ku yimid soomaaliya allah idinkiis mar aan fogayna waxaad ku diirsan doontaan halaagga gaashaanbuurta iyo xoraynta magaalooyinka muslimiinta qaala allahu tacaala casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun haddii aan taariikhda dhow dib u milicsanno isbahaysiga saliibiga ah ee ku soo duulay soomaaliya ayaa tan iyo sannadkii labada kun toddoba iyo tobankii raadinayay tab iyo xeelad uu uga lugbaxsada dagaalka soomaaliya duulaankan oo dhaqaalihiisa uu bixinaya reer galbeedka ciidankiisana laga soo daabulay waddamada afrika ayaa dhowr iyo tobankii sano ee la soo dhaafay la kulmayey dhiigbax dhaqaale iyo mid militari oo lixaad leh kadib markii mujaahidiinta oo allaha kaashanaya ay gunta u xirteen sidii loo hor istaagi lahaa gulufkooda loogana difaaci lahaa dhulka islaamka abuu cubaydah ayaa tilmaamay ujeeddooyinkii ay soomaaliya dagaalka siddeed iyo toban jirsaday oo ugu soo qaadeen reer galbeedka iyo kabahooda afrikaanta ah iyo halkii uu ku dambeeyey iyo haddii ay jiraan wax natiijo togan ah oo ay ka heleen kuwii gadaal ka taageerayey halgan hal aday ku dheehan yahay iyo gaylan laisku hub qaatay oo aan loo kala harin kadib waxaan maanta aragnaa duulaankoodii oo hankiisu jabay himilidiisuna yaraatay kana rajo dhigay inuu xaqiijiyo wax un ka mid ah go'aammadii baatilka ah ee loo soo xariiqay duulaankan nocagaha sii gelinaya gugii siddeed iyo tobnaad waxaa ahdaafta ugu waaweyn ee uu higsanayay ka mid ahayd in la burburiyo walaayaadka islaamiga meeshana laga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka in la yagleelo dowlad calmaani ah oo hirgelinaysa dimuqraadiyadda iyo qawaaniinta laga soomin guuriyey reer galbeedka in la dhiso ciidamo murtadiin soomaali kushaag ah oo awood u leh inay difaacaan dowladda riddada ah awooddeedana ku baahiyaan dalka oo dhan in la boobo hantida iyo khayraadka ummadda dhulkii gumaystaha uu siiyey cadaweynana daala loo raacan dhul horlana la siiyo dowladda kenya iyo etoobiya haddaba waxaa isweydiin mudan toddobiyo toban sano kadib gaashaanbuurta maraykanka ee reer yurub iyo ciidamada afrikaanta ma haleeleen hadafkii ay hiigsanayeen mise waxay ka dhaxleen hoog iyo halaag kelimadda hadiyadda munaasabadda ciidul adxa oo uu jeedinayey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab asheykh axmed cumar abu cubaydah oo cinwaankeedu ahaa alaa ina xisba allaahi hum ulmuflixuun ayaa si weyn looga dhegaystay dalka soomaaliya waxa ayna ku soo aaday sida ay aqoon-yahanadu qabaan xilli weedh weliba oo ku jirtay kelimadda sheekha ay tahay mid la taaban karo ama hirgalkeeda ay hor taagan yihiin maalmo kooban oo keliya ciidamada shisheeye ee admis ayaa askarta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayde
ciidamada shisheeye ee atmis gaar ahaan kuwa uganda oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ka waday saldhigyadooda ay ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose ayaa maalintii shalay waxay gebi ahaanba isaga baxeen deegaanka berire ee gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu wareejiyey saldhiggan kuwaasoo niyajab aad u daran wejiyadooda laga dheehanayay sawirro laga soo qaaday saldhigga ayaa muujinaya atmis oo raranaysa qalabkii xerada yiilay intii ugu muhiimsaneed islamarkaana askarta dowladda federaalka u reebaysa waxyaabo iska liita oo aan macno badan sidaasi u sii lahayn taliska atmis ayaa dhankiisa shaaciyey inuu askarta dowladda federaalka ku wareejiyey saldhigga berire isagoo sheegay inay arrintani qayb ka tahay wejiga saddexaad ee dhimista ciidanka atmis ay kaga baxayaan soomaaliya bishan juun dhammaadkeeda ilaa iyo laba kun oo askari ayaa horay loo sheegay inay dhammaadka bishan isaga baxayaan saldhigyadooda ay ku leeyihiin dalkan soomaaliya gumaystaha atmis ayaa aad uga taxadaraya in la ogaado xilliyada uu ka baxayo saldhigga isagoo xogaha saldhigyada ay ka baxayaan dib ka soo faafinaya kadib markii ay qalabkooda ka rartaan saldhigyadaasi saldhigyo kale oo ka mid ah shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ayay wararku sheegayaan in ciidamada atmis ay isaga baxayaan meelaha dhaqdhaqaaqyada kala duwan ay ciidamada atmis samaynayaan laga soo sheegayana waxaa ka mid ah magaalada janaale ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay dhaqdhaqaaq aad u xooggan ka wadaan sidoo kale gobolka shabeellada dhexe waxaa maalmihii lasoo dhaafay booqasho ku tegey wakiilka gaarka ah ee midooda afrika u qaabilsan atmis ninka lagu magacaabo moxamed al amiin wakiilka midooda afrika ee atmis ayaa la kulmay hogaamiyaha maamulka taagta daran ee hirshabeelle cali guudlaawe xuseen iyo guddoomiyaha maamulkaasi ee magaalada jowhar moxamed mukhtaar kulamo uu la qaatay kadib wuxuu indhaindhayn ku sameeyey sida lagu sheegay war ka soo baxay atmis saldhigyo ay ciidamada burundi ku leeyihiin deegaanka xawaadley iyo meel lagu magacaabo horsayd wuxuuna qiimeyn ku sameeyey sida lagu sheegay warka ka soo baxay atmis halka uu marayo diyaargarowga ciidamada ku sugan saldhigyadan waxaa sidoo kale warka ka soo baxay atmis lagu muujiyey halis weyn oo ay dareemayaan taasoo sida ay sheegeen uga imaanaysaa dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxayna wararku sheegayaan in cabsi xooggan ay ka qabaan in haddii ay saldhigyadan iska baxaan ay la wareegto xarakada mujaahidiinta al-shabaab wejigan saddexaad ee dhimista ciidamada atmis ayaa daba socdaa labadii weji ee hore kuwaasoo lasoo gunaanaday bilihii juun iyo janaayo ee labada kun saddex iyo labaatanka sida lagu sheegay war ka soo baxay atmis horey waxaa saldhigyadii ay ku lahaayeen dalka soomaaliya uga baxay ilaa iyo shan kun oo askari oo ka tirsan ciidanka atmis kuwaasoo la sheegay inay faarujiyeen toddobiyo labaatan saldhig oo ay sheegeen inay ku wareejiyeen ciidamada dowladda federaalka
waxaa cabsi laga qabaa inuu dagaal ka dhaco meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay ciidamo badan oo iska soo horjeeda halkaas soo buux dhaafiyeen moxamed aamiin ayaa ka warramaya
wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya inay isku biratumanayaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo dhul isku haysta warar soo baxaya ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in uu dagaal ka dhaco meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kadib markii ay ciidamo badan oo iska soo horjeeda soo dhoobteen halkaasi kuwaasi oo ay kala hogaaminayaan saraakiil wata ciidamo aada u hubaysan ciidan taageersan korneel khataatow oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamo kale oo ka wada tirsan isla dowladda federaalka ayaa isku horfadhiya dhul ku agyaala garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho dhulkan uu muranka ka taagan yahay ayaa waxaa isku haysta qoyska madaxweynaha iyo qoys kale oo hubaysan oo ay ciidamada dowladda federaalka taageerayaan waxaana hadda laga cabsi qabaa inuu halkaasi dagaal ka dhaco maadaama ay laba ciidan iska hor fadhiyaan islamarkaana ay weli kusii qulqulayaan halkaasi ilaa iyo hadda ma jiro wax waan waan ah oo la kala dhexdhigay labadan sarkaal ee isku biratumanaya markastana waxaa la filan karaa inuu halkaasi dagaal ka dhaco tan iyo markii ay dowladda federaalka sii xoojisay dhulboobka ay ka wado magaalada muqdisho islamarkaana uu dhulkaasi hanti badan ka samaysanayo xasan sheekh ayaa waxaa soo baxaya qoysas isku dayaya inay dagaal kala hortagaan
mu-asasada alkataib ayaa goordhow baahi doonta muuqaalka hadiyadda ciidol adxaa waxaa la wada sugayaa in mu-asasada alkataib ay baahiso filimka loogu talagalay ciidol adxa halmubaarag kaas oo ku baxaya toddoba luuqadood waxaana filimkan oo soconaya muddo hal saac ah looga hadlayaa duulaanka ee yuhuuddu ku hayso walaalahana reer falastiin iyo dhibaatooyinka kale ay la kulmayaan ummadda muslimiinta ah ee dhulalkooda lagu duulay degmada sablaale ee walaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa maalintii shalay si wanaagsan looga ciiday warbixin ku saabsan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
degmada sablaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn looga ciiday maalintii shalay oo ahayd maalintii koowaad ee ciidul adaxal mubaarak waxay dadka ku dhaqan degmadaasi ahaayeen kuwo isweydaarsanaya tahniyadda sidoo kalena iskugu hambalyaanaya munaasabadda ciidul adaxal mubaarak goobta lagu tukanaya ayaa waxaa loo hagaajiyey si weyn oo uu qof kasta ku indhaqoobsanayo waxaana fagaaraha lagu ogayay labada rakacay salaada ciida soo xaadiray dadyo fara badan oo ay ka muuqato farxad waxaa sidoo kale la arkaya carruurta yaryar ee magaalada waad u labisan kuna ciyaaraya agabyada lagu ciyaarsiiye ciyaalka waxaana wejiyadooda laga dheehan karay farxad aada u ballaaran dumarka degmada ayaa iyaguna soo buuxdhaafiyey fagaaraha salaada lagu tukanayay waxaanay intii usoo socdeen musallaha qaadayeen takbiirta qaar ka mid a dadka ku dhaqan degmada sablaale ee wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaan la dhex qaadnay mikrofoonka waxaana weydiinay siday ugu ciidaysteen degmada iyo dareenkooda farxadeed ee ku aadan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu marka hore ku bilow magacaaga kusoo dhowo idaacad islaamiga alfurqaan
wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan kusoo dhowahay magacaygana axmed maxamed aadan baan idhaha waayahay maanta halkey ku ciidaysatay degmada sablaale sablaale maanta sidee looga ciidaystay ciideeda ka waran badan si aada iyo aada fiican oo farxad iyo reynreyn leh oo damaanshaadle looga ciiday maasha allah ilaahay maadi si nabadgelyaha oo barwaaqo leh oo nimcaysan baanu u ciidnay waa faraxsannahay annaga iyo dadka islaamka ee halkan ku nool iyo kuwa caalamkana waa u rajeynayna inay saasoo kale u faraxsan yihiin marka waxaan u rajeynaynaa ummadda islaamka meel ay joogtaba in ilaahay kor ka yeelo quwadooda iyo midnimadooda iyo muslimnimadooda ay isku duumaan kuwa dulmanaya cadowga hayana ilaahay ka kul qaadaan u rajeynayna ugu ducaynan markaan qofka xiga aan siin insha allah soo dhowow kusoo dhow idaacad islaamiga alfurqaan marka hore magacaaga nagu bilow
magacaaga maxamed caydi jaaco ali ah waayahay halkeed ku cidaystay maanta waxaan ku cidaystay degmada sablaale
degmada sablaale maanta sidee looga ciiday bal nooga warbixi degmada sablaale dadka muslimiinta ee ku nool ee ku ciiday si fiican bay u ciideen si sharaf leh oo wanaagsan bay u ciideen ciiddii hore sablaale miyaa ku ciiday adiga ciiddii hore sablaalaan ku ciiday marka weligaa ma ku ciidaystay goobo kale intoo sablaale ahayn waa ku ciidaystay goobo kale oo aan sablaale ahayn laakiin ciid wanaagsan baanu maanta laga ciiday sablaale oo tii hore aad meelaha kale ku ciidaysay ka duwan ciid wanaagsan oo ka duwan ciido badan oo aan soo ciidnay ayaa ka dhacday magaalada sablaale amni buuxaa meeshaan lagu haystaa amni ilaahay baa mahadle amni buuxa baa meeshaan lagu haystaa dadka dadkan islaamka oo ku ciiday nabad bay ku ciideen wanaag iyo sharaf bay ku ciideen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeyn magacaaga noogu bilow maxamed manuur cabdi aa la yidhaahdaa aniga sablaale shacabka sablaale iyo deegaanka guud ahaantiisa maanta sidee looga ciidaystay si fiicana looga iiday nabadgelyo alxamdulilah si fiicana loo iiday boqolkii boqol asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan marka hore magacaaga noogu bilow
assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi cabdi maxamuud cawad
waayahay maanta halkay ku ciidaystay maanta waxaan ku ciiday garoonka sablaale
garoonka sablaale baan sidee loo diyaariyey sidee loo diyaariyey bal ka waran bilicdiisa iyo quruxda iyo guud ahaan deegaanka weliba maa shaa allah aad iyo aad baan u ciidnay allaha noo siyaadiyo tanoo kale nama soo marin laakiin aad iyo aad baa maanta loogu iiday rag iyo dumarba ilaahay ha noo siyaadiyo nabadgelyo barwaaqo nimco aan ku iidnay
sax weligaa meel kale ma ku ciidaysay marka adiga
intii hadda walaayadu jirtay oo waddankan joogtay intaan u badnaa sablaalaan ku noolahay mar kastana ayadaan ku iidi jiray sablaal maxaa uga dooratay deegaanada kale inaad ku ciiddo sablaala waxaan uga doortay aniguna waa deegaankayga oo waan ku noolahay waxaana uga doortay nabadgelyada ammaanka is- eh, is- kala dambaynta aad iyo aadaan uga doortay
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan marka hore magacaaga noogu bilow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magay maxamed caawi maxamed aldhaa waayahay maanta sablaalaa ku ciidaysan solaada ku weysa alxamdulilah ilaahay noo bar waayo bal ka waran ciidda sablaale maasha allah maasha allah kaala arag waayo magaalada iyo quruxdeeda sida loo qurxiyey bal ka sheekay Ma- alxamdulilah wax wax loo beg waayo mid ka mid a dadka ku dhaqan degmada ayaa waxuu jeediyey gabay uu kaga hadlayo weeraradii ay mujaahidiinta ku ekeeyeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin gobollada dhexe iyo guud ahaan gobollada kale
ceel saliini ceel baraafaya ka cudud weynaye nimankii calooshiyo baruur dhuntu culuqowday kubrigii cabaaryaalaha walla cayrsadaaye bule iyo caws weynay dad badan ku cibro qaateene labadaba colkii loogu tegay laga carrowsiiye casharadii halkaa laga bartaan cidi iloobayne galcad iyo wixii caad ka dhacay caalamka qiraye cutubyadii riddadu cararayana cidi ma beenayne nin cataaba iyo cadiban oo carari waayey ama dhaawacaygii ka baxay uu cirbaha gaaray iyo mayd calooshiiyo wadnaha cidi kaga buuxdo ka carare ciidankii riddado cagahay dubteen nin waliba halkuu ciirsi biday lagu cambareeye ciidankii kubrigu soo carbiyey ways cajaabiyeene waana camaladii jaahilkiiyo cudud ku fankiye ciidamaday aruursheen riddadu oo carada joogay wax dhanbay canaanteen kubrigu sidii carruurtiiye wax dhanbay caraadiyo warxumo la cumbulayeene cirka looga soo dhacay sidii camal daruureed niman baa canjeer iyo ka dhigay sidii cajinkiiye col markii la sheegiyo jihaad ciidan qalabaysan ceeb kama fogaadaan riddadu wayna cararaane ciidamadii wanaaggiyo sharciga loo carbiya cirshay anna wanku ciil baxay sidii caawa loo galaaye carabkaaad ku sheegteen riddoy inaad ciidan badan hayso maantay caddaatay inay kala calalmeene calaamadaha gaalada kuwii calanka loo saaray ee diintooda casiyey ayaa cawga loo jaraye kala caraare ciidamadii riddado galmudug camurayn jiraaye
shalay u ahayd maalintii koowaad ee ciidul adxa almubaarak si weyn ayaa looga ciidaystay guud ahaan wadamada islaamka iyo dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaana meelahaasi ka mid ah wilaayaadka islaamiga oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ayna dadka ku dhaqan guud ahaan wilaayaadkay u ciidaysteen si wanaagsan
dabaaldegyo ku saabsan munaasabadda ciidul adxa ayaa shalay lagu qabtay degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muudey axmed abumuslim ayaa ka waramaya
fantasayaha shalay ka dhacay musalaxa weyn ee degmada saako oo lagu soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo si aad ah loo soo diyaariyey ciyaaraha shalay lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa tartanka xarigjiidka tartanka barfuunka tartanka jawaankuboodka iyo tartanka buufinka ugu horeyn tartanka waxaa lagu furay tartanka xarigjiidka oo ku tartamayey labada xaafadood basra iyo nasrudiin tartanka qaybta koowaad waxaa ku guulaysatay xaafadda nasrudiin qaybta labaad waxa uu ahaa tartanka jawaankuboodka isagana waxaa guusha tartanka hantiyey xaafadda basra qaybta saddexaad ee tartanka waxaa lagu tartamayey barfuun labada xaafadoodna waa labo si aad ah tartanka ugu soo diyaargaroobeen tartanka barfuunkana waxaa ku guulaystay xaafadda basra
xaafadda basro insha allahu tacaala barafuunkii waxaa ku guulaystay xaafadda basro allahu akbar
tartanka barfuunka kadib bandhig gaaban oo aad loo soo agaasimay ayaa mujaahidiinta ku soo bandhigeen dadkii dadkii daawanayay ayaa aad u bogaadiyey bandhigaasi ay soo bandhigeen mujaahidiinta gunaanadka tartanka ayaa lagu soo gabagabeeyey ciyaarta buufinka waxaana tartankaasi ku guulaystay xaafadda nasrudiin mid ka mid ah dadkii u tartamayey xaafadda basra oo sharaxaad ka bixiyey tartanka guusha ay gaareen
bismillaahi magacaygu cabduqaadir xaafaddan u tartamayna waxay ahayd basro xaafadeedu waxay ku waxay ka qayb gashay ciyaarta fantastiya ee bannaanka ee weyn oo degmada saako uu ka dhacay waxaa lasoo bandhigay ciyaaro fara badan ayaan ka qayb qaadanay sida maxaalaha bootinta sida maxaalaha xarag jiidka sida maxaalaha barfuun inta indhaha la iska xiro dhulka la dhigo iyo waxaa kaloo ciyaaro kale oo aad u fara badan ayaan galnay
gebagabada fantasiyihii shalay ka dhacay degmada saako waxaa ka soo qayb galay culimowdiin ugaasyo nabadoono ugaasiyadii goobtaasi shalay ku sugnaa warbaahinta islaamiga alfurqaan ayaa wax ka weydiisay suldaanka beesha tuni suldaan maxamed cabdulqaadir oo ka soo qayb galay daawashada bandhigga loogu talagalay farxadda idul adaxa la weydiiyey sida uu u arko bandhiggan maanta ka dhacay degmada saakow
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalam ala rasul wabacd jasaakum allahu khayr idaacadda alfurqaan fantastiya maanta ciidul adxa almubaarak lagu soo bandhigay degmada saakow xaqiiqdii waa fantasiya aad iyo aad u qosol badan u xiiso badan cayaaro badan oo cusub ayaa lagu soo bandhigay xaqiiqdii aad iyo aad ayaan ula dhacnay marka ciiddan waxaan dhihi karnaa aad iyo aad ayaa waxaa loo dhigay fasansi aan caadi ahayn si fiicanna waa loo daawaday xaqiiqdii magaalada aad iyo aad ayaan ula yaabay mardhowaan imid waxaan ku arkay sida looga ciiday iyo bulshada say u badnayd iyo fansansiyaha laga fansansiyaha laga dhigay oo ah mid aad iyo aad u heer sarreeya cayaaro badan oo nagu cusub iyo kuwii hore aan u naqaannay sida xarigjiidkii iyo buufintii iyo jawaankii iyo waxaa aad noo soo jiitay cayaarihii mujaahidiinta ay soo bandhigeen oo ay dhowr nooc kale ahaa iyo wankii oo la kala xadayey
bandhiggani shalay lagu soo bandhigay fagaaraha weyn ee degmada saakow ayaa ku soo dhammaaday farxad iyo rayreen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa habeenkii xalay baahisay qaybta koowaad tartanka odayaasha maxamed ciise ayaa ka waramaya idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahisay qaybta koowaad barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha ee ciidda tartankan ayaa ahaa mid aad u xiiso badan kaasoo odayaasha lagu weydiiyey su-aalo kala duwan oo isugu jira su-aalo diini ah iyo taariikh odayaasha ayaa shucuurtooda ku aadan tartanka ka hadlay bismillaah magacaygu waa ibraahim maxamed nuur aadan ugaas ibraahim majmuucaday matalaysaa majmuucada abubakar sadiiq sanadkan maxaa rajaynaysaa sanadkan waxaan rajaynaynaa tartanka inaan ku guuleysanayno marka anu waa xaaladayna heer sare weeye waana dad reerreen iyo guul rajaynaya bismillaah alxamdulilah cado wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah magacayga suldaan maxamed mayow abubakar oona hadda ka socdo majmuucada cumar binu khadaab marka waxaan hadda meesha u joognaa tartan aqooneyd oo maxaan kuu sheegaa ay noo qabatay idaacadda alfurqaan marka waxaan jeclahay insha allah hadduu ilaahay karaan noqdo tartankaas walaalaheena majmuucada maxaan kuu sheeg ka socoto abuubakar sidiiq in insha allah waxaa waaye nin walba wuxuu jeclaa guusha inay xaggiisa marto laakiin waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa inay xaggeena guusha soo mari doonto insha allah sidoo kale su-aalaha tartanka lagu weydiinayay waxaa ka mid ah majmuucada abubakar sidiiq mid ka mid a odayaasheeda dhaqanka ayaa soo istaagay asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacaada magacaygu waa nabadoon xasan boorow maxamed nabadoon xasan boorow maxamed halkay ka socotaa waxaan ka socdaa majmuucada abubakar sadiiq su-aasha ugu horeysa dhankiina ayay soo aaday nasiibkiinana waad ku hesheen jawaabta ayaa lagaa doonayaa jawaabtu waxa weeye nabigu inuu ku intuu muddo oo sano oo waday dacwada maka ka waday waa saddex iyo toban sano waad hubtaa waa hubaa jawaabta haddii ay tahay mid sax ah oo ah tii la doonayey iyo in kale guddiga ayaan dhankiisa siinayaa oo maxamed sheekh xasan uu ka socdo maxmed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سؤاشي كوباد نصيب أويا لثمن معاذ أبو بكر الصديق أو أهيد sheeg imise sana ayuu nebigu sal allahu alayh waalihi wasalam dacwada ka waday magaalada maka jawaabta ay bixiyeen majmucada abubakar sidiiq oo ahayd waxay ahayd saddex iyo toban sano ayuu ka waday dacwada waa jawaab sax ah barnaamijka tartan aqooneedka odayaasha ciidda ayaa waxaa ka dhiman qaybta lagu shaacin doono natiijada tartanka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa